bismillahi raxmaan raxiim kumanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka fiidnimo ee caawo iyo daljir waa habeen isniin ah talaadana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha janawari sannada labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laakiin sideedaba waxbarashadu nooc kastaa noqotay ama daktar ahaw ama macalin ahaw qofka iyada un qofku inuu isaga oo aan aqoon lahayn oo jaahilah uu dhinto oo noolaado madaxweynaha dowladda puntland cabduweli maxamed cali gaas oo boogaadiyey barashada maadada caafimaadka qiraalka eedeysanayaasha kadib markay maxkamaddu aragtay qodobada boqol lixdan iyo saddex iyo boqol sagaashan iyo shan xeerka ciidamada waxay maxkamadda ku xukuntay min saddex sano ahayd
maxkamadda ciidamada ee jubbaland oo xukunno kala duwan riday koonfur galbeed oo ka hadashay soddon iyo laba qof oo ku dhintay gobolka baay dad u badan reer guuraa oo ka soo hayaamay abaaraha miyiga oo soo gaaray magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud qabaa'ilka soomaaliyeed oo weli cabasho ka muujinaya kuraasta baarlamaanka soomaaliya ay ku leeyihiin abaarta sanaag oo noqotay mid saamayn kulul yeelatay iyo qaar ka mid ah dadka xolodhaqatada ee ka soo hayaamay somalilan iyo etoobiya oo ka warbixiyey xaaladaha ay xilligan ku sugan yihiin qodobadaas iyo qodobo kale oo la xidhiira arrimaha soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo ee caawa iyo daljir magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan herarka efm ee soomaaliya aan ku leenahay adduunyadana ah barta internetka ee daljir dot com aynu ku bilaabana sidii qodobada barnaamijkan aad ku maqlayseen madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa indhawaalaba safar shaqo waxa uu ku marayay deegaano ka tirsan gobolada bari iyo karkaar waxaana uu socdaal ku soo gaaray magaalada qardho waxa uu kaga qayb galay xaflad lagu furayay macad lagu baranayo maadada caafimaadka madaxweyne gaas ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda waxbarashadu u leedahay aadanaha waxaana uu si gaara farta ugu fiiqay maadada caafimaadka oo uu ku tilmaamay mid bulshada reer puntland macno weyn xilligan ugu fadhida haddii la badiyo xarumaha lagu baranayo koonfurta soomaaliya oo uu sheegay in uu ka soo shaqeeyey ayuu ku tilmaamay mid aada ugu liidata dhanka caafimaadka waan rajaynayaa macad furitaankiis wax saalan maaha marka waxaa loo baahan yahay weliba waa caafimaad waa macad caafimaad wey waad garan kartaa dirada waan rajaynayaa marka macadku magac uu leeyahay iyo tayada waxbarashada ee lagu qaadanayo in ay noqoto mid isleh insha allah waan rajeynaya dabcan waa bilow wanaagsan wax walbana marka ugu horeeya oo la sameeyo ma qurux badnaadaan oo waxba ma hagaagaan laakiin bilowga ayaa ka waa geesinimo runtii inta bilowday isku dayday in barnaamijkaas ay hirgeliso oo abuurto waa ku idinku bogaadinaya wax in la bogaadiyo oo idinkaga maandaqo ayaad yani mudan tihiin haddana waxaan rabnaa dadaalkaa inaad wadaan waad heli doontaan waxa aad bilowdeen cid idinku taageerta ma waayeysa ama dawlad ha noqoto ama macad ha noqoto ama hay-ad ha noqoto waad heli doontaan waan aaminsanahay inaad heli doontaan waxa jeclaa dalka bilowday yani saasay ku wada bilowdeen yani awoorkaas ayay ku bilowdeen iyo geesinimadaas iyo iyo ijtihaad iyo dadaal inta haddii la isku dayo oo la dadaalo dabcan ilaahay la tawakalo waxaa rajeynaya inaad guulaysan doontaan dee ilaha yidhaahdo inta waxbarashada degmadu ka hadlaayay dabcan horta qofka bini aadamka ahi waa wax wanaagsan in uu waxa uu bartay inuu ku shaqaysan karo oo uu isticmaali karo isna ka faa'iidaysan karo ummaddana uga faa'iidaysan karo laakiin sideedaba waxbarashadu nooc kasta ha noqotay ama dhaktar ahaw ama macallin ahaw qofka iyada un qofku inuu isaga oo aan aqoon lahayn oo jaahila uu dhinto oo noolaado waxaa ka fiican ama shaqala aadee qofku isagoo sharafle waxbartay waxna garanaya inuu nool yaha fiican dawlad soomaaliyeed oo xoog leh oo de waktigii dowladnimadeeni dhabtaha ay jirtay qof walbaaba taageeri karta oo mustaqbalkiisa kafaala qaadi kartaa ma jirto waddan soomaaliyed burburay baan ku dhoolahay saas watee buntland ay ugu fiican tahay oo ugu roon tahay marka la eego meelaha kale wuxuwaa soo maray soomaaliya meel maadaha dau somalilan sa oga jiraan laakiin soomaaliya meel tuulo kasta oo tagto iskuolna leedahay health bosna ay leedahay ma jirto anaa og koonfur kasoo shaqey baan garanaya marka nasiib weeye waxaan leenahay dalkeenu waa wanaagsan yihin dadkeenuna waa wanaagsan yihin meel fiican baana maraynaa lakin wax badan baa naga dhiman waxyaaba hadda anagu aan mar walbaaba aan u riixayay isbedelka kaabayaasha dhaqaala waxay ahayd lama heli karo haddaanaan helin kaabayaal dhaqaale oo xoog leh shaqaawo xataa ma heleyno maalgadu ma imaanayso kasamaa dawladda inay shaqa bixiso oo dadka shaqa siiso laakiin la abuuro jawigii iyo environmentkii qofku shaqa ku heli lahaa ganacsiga ku imaan lahaa maalgashiga ku imaan lahaa isbedel ku imaan lahaa ayaa loo bahan inaan samayno tartiib tartiib waa laga yaabaa waxaad maanta aad dadaalka aada wadid inaad aada ka faa'idaysan laakiin muhiimadda waxaa weeye wiilka aan dhashay inuu kaa feenaado adiga opportunity ka wanaagsan kaaga welo waa ogahay annaga qof qofka kasii horreeyay soomaaliya waa ka jaan isficnaa dowladnimaan kusoo aadnay wanaag badan baanu kusoo aadnay waan ka nasiibnay anagu anaa xasuusta isku lacag la-aana jacad lacag la-aana shaqo inta waa soo maray waxbarasho dabadeed dowladnima waa lagu helay laakiin waxaan naa hadda dhibaatadaasaa dhacday wadankii musiibaa qabsatay isbedel xun oo dhanka maxoon ah ayaa muddo nagu rasanayay ilahay idinka waan ka bixi doonaa waxaan rabaa marka inaad dadaashaan kabacdi inaad waxa weye jirash soo socda ay naga dhaxlaan waxa hadda aanu hayno annaga wax ka wanaagsan insha allah marka shaqo waa imaysaan waddanku waa isbedeli doonaa laakiin maxadka ha lagu dadaal u noqdo mid fiican mid tayare kabacdi doko qofka ayagaa ushaqaysanayaba qof hadduu dhaktar iyo ners yahay waxba waaye insha allah kulaan tuulooyinkeena tuulo tuulo tagnaa kulligii ya qof uu tuulo ka shaqeeyo caanageena iska cabbi doona insha allah marka khayri guul baan idin rajeynaya shaqo wanaagsan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayuu kaasi ahaa maxkamadda ciidamada ah ee jubbaland ayaa xukunno saddex sano ah iyo xabsi ciidan waxa ay ku riday toddoba askari oo ka tirsanaa ciidamada daraawiishta ee jubbaland oo sagaalkii bishii kow iyo tobanaad ee laba kun iyo lix iyo toban weerar ku qaaday maxjarka jubbaland oo ku yaala duleedka galbeed ee magaalada kismaayo halkaasi oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada biliyeyska ee jubbaland waxaana go-aankaasi maxkamaddu ay ku dhawaaqday jeediyey guddoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland bashiir maxamuud xareed bismillahi raxmaan raxiim ujeedda xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay soddonkii bishii koobaad laba kun toban iyo toddobada waxay maxkamadda ciidamada jubbaland u fadhiisatay xukunna ku riday eedeersanayaal gaaraya toddobo kow cabdi xasan gaawow labaatan iyo shan jir ku dhashay kismaayo ina saynad raage axmed labo cilmi faray maxamed labaatan iyo laba jir ina calaso maxamuud axmed ku dhashay muqdisho saddex ilyaas maxamed cariif labaatan iyo kow jir ina aamino ibraahim ku dhashay kismaayo afar cali muuse doole labaatan iyo laba jir ina xakiimo axmed faarax ku dhashay kismaayo shan cabdi yuusuf shiine labaatan jir ina xaabo garaar cariif ku dhashay kismaayo lix axmed cabdulaahi xasan labaatan iyo laba jir ina xaliimo cabdilla cali ku dhashay kismaayo toddobo daahir yuusuf xasan sagaal iyo toban jir ina xaawo xasan xidig ku dhashay kismaayo eedeysanayaashaas kuwaasoo uu xeelaalyaha maxkamadda uu ku soo eedeeyey in ay weerareen dhismo dowladdu ay ooga oogu tala gashay maxjarka xoolaha taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii ko iyo tobnaad laba kun toban iyo lixda halkaasna ay dhaawac ka geysteen laba askari oo ka tirsanaa booliiska oo magacoodu yahay kow cali siina gaabow labo maxamed sahal mursa labada askari dhaawac lagu geystay kadib markay maxkamaddu aragtay qiraalka eedeysanayaasha kadib markay maxkamaddu aragtay qodobada boqol lixdan iyo saddex iyo boqol sagaashan iyo shan xeerka ciidamada waxay maxkamaddu ku xukuntay min saddex sano ahayd min saddex sano xabsi ciidan wabilahi tawfiiq gudoomiye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee daraawiishta jubbaland bashiir maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljir ayaad weli la socotaan goor waxaad maqli doontaan warar la xidhiidha abaaraha soomaaliya oo siyaabo kala duwan gobollada looga soo warramayo heerarka ay xilligan dadka iyo duunyada gaadhsiinayaan hase yeeshee wasiiro iyo saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta tegay deegaanka musibaye oo u dhexeeya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo sidoo kale deegaanka awdiinleh ee isla gobolka baay halkaasi oo ay ku dhinteen soddon iyo laba qof oo cabay biyo la sheegay in ay sumaysnaayeen wasiiro ka tirsan koonfur galbeed ayaa waxa ay goobtaasi dadku ay ku dhinteen ay ka sheegeen falkaasi inay ahayd masiibo islamarkaana sidii ay waxu dhaceen baaritaan gaara ay ku samaynayaan mas-uuliyiinta maanta tegay deegaanka ay masiibadu ka dhacday ayaa sheegay inay jiraan dad kale oo goobaha caafimaadka la geeyey islamarkaana ka mid ahaa dadkii cabay biyaha warta ku jiray ee sumaysnaa waxaana goobtaasi hadal ka jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii goobtaasi gaaray
guddiga abaaraha agaasimaha isbitaalka xildhibaanada maamulka degmada golaha wasiirada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed agaasimiyaa ciidamada boliiska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed dhammaan odayaalka dhaqanka dadka ka nool geedka tuulada masuubiye oo una koyni waleenka koynay meelxaaladii isku adagtaa isku dhadhaysan ilaahay kafuur raxiimkahay mandar khayr qabo allasheenna ilaahay yaa dhibka dadka ku bii koro maadada koowaad ilaahay wali ku tuugane in ilaahay kafuur raxiimkahay dadkun dhibku ku saaro ilaahay yaa roobsheena kono ilaahay dhii roobsheen sidee isna argaasan wali seenay meel warce oo oo oo oo oo oo oo dadkun ku bii orordaayeen biyoosha yaraadeen biyoogii oo isbedeli lankii aragoo bakalarsho isbedelay infaylanine dad badan oo dhibaato biyoogaas injaysadeen jaraan yoon wali lana ilaahay kafuur raxiimka yaa caafiyo mayan mahadnagaye wasaaradda caafimaadka oo agaasimisha noola dareera oo howlkarnimo wadan guddiga abaaraha oo oo rag badan noola dareera iyo gudoomiyaha maamulka gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo oo isna aftiis shaqo badan wado degmooyinkii usoo tuuliyaalkii isu hoos kooyay isu rogo an mahadnagee wali walaagaas dhan sagaare anka mahadnagay ciidamada booliiska gaarka ah oo ku qayb qaadaday dhino walba hoya nagata sugitaanka ammaanka dadkii iyo hor nagata jiditee ee koonfur galbeed furitaanka hoya nagata mahadnagee ciidamada iyo guddiga abaaraha iskaaladahayan wali wadaana biyi dhaamin dadkun aragahaytan dad walaanogaana ew dhabaysiyiin biyo imbaahanyiin walaamaa imbaahanyiin wala imbaahanyiin daawi imbaahanyiin nolol nin walba imbaahanyiin dadka nuxsanaynta ee soomaaliyeed gaar ahaan dadka shalciyin dadku degaanadun koonfur galbeed ha ku jeedaan wali lana kaalmayo dadkii walaalnogingee dooshaleediis walmataraw in tururug la guro halaha kaalmayoy wali ballan qaadana meel alla meela degaanadun ka saabsan ciidamada booliiska gaarka iyo haan dowladda federaalka iyo nin walba inayoo iskaalladaan oo jiditayo furan dadka masaakinteen iyo waldeersiyaan dadkun dhabaysana wali codsadaan inay geeka shaleediya innagana wala liinsheenow inay maal walba biyo liinsheeno inay raashin liinsheeno inay daawo liinsheeno wal walba inay laku caawiyo ilaahay kafuur raxiimkahay dadkun abuurdii isu un magan laakiin wala xil ku saaranya dadka yoldholadaan xil ku saaranya laakiin geedka dadku dhibaataysan ka foorshida isoo xoolo qaba oo war sii waayo wala yaraane xooladaas xoolo la kaqa saari waayo laakiin geedka dadku gargaari waayo wala in argaane lan usi naftiisba ilaahay wala yaroo min shari xaasidin idaa xasada walankii xaasida dadku gargaari waayo ilaahay baa xisadadoon ilaahay idin shay ilaahay wala warsadaan inay roob oo qaar qaban inshaan in sha allah wala in sii gudubi doona meelo kale in sii gudubi doona sii darana kaliya masuubiyo ma kaadano deegaanadu dadka dhibaataysan dhan wali fadaana in wala tabar la deeri karo maal walba la deerno eedeeda aan maasin diin dadka dhibaysan wala yaraane dhibka ilaahay yeesheen ilaahay nagada ilaahay qafuur raayim gaal tuugo salaad in roob doon roobku marku quursadaan inta isan saartaan jiirada la bilaabo roob noqdo inta isan artaan quursataan ilaahay marku quursadaan ilaahay qafuur raayim marku quursadaan nicmadiisa shalay daraad rooba meel ku qubadi lahay ilaahay gafuur raayim ka meel roob ku qubadi walaw dadka roobkaas u qubadayna roob caafimaad leh oo yo ka khayran allan ku weelo ilaahay unun wali warsanaada inay roob usu ninshaan oo dadku dadku roob adoo kore inuu roob ninshaan een quraanka hal akhriyoy een culimaadu diinka wali fanaana inay quraanka akhrisadaan een udur iyo abaar iyo wali in iska darsamay iyo ol umudun umudun yaba walbadan dhammaaytaadin walbadan ka darsamay ilaahay idin shay ilaahayna wala warsadaan inay abaarto oo ku dul qaado ee iyada aan maasintiin insha Allah garabkiina aan siin garab teegno mar walbana ma siin kuma gaadaan doono eedana aan maasintiin waa hagaag dad u badan reer guuraa ka soo hayaamay abaarta miyiga ayaa waxa ay soo gaareen magaalada cabudwaaq ee xarunta gobolka xarunta waqooyiga gobolka galgaduud wariyaheenna cumarla kimaan ayaa warbixintan inooga soo diray
afar boqol oo qoysas oo ka mid ah kuwii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay abaaraha oo xilliyo kala duwan soo gaaray kaamka balligarasle oo ku yaalla waqooyiga magaalada caabudwaaq ayaa waxay hadda sheegayaan in gudaha kaamka ay ku heysato dhibaatooyin ay ka mid yihiin helitaanka biyo ay cabaan iyo hooy ay ku noolaadaan qoysaskan ayaa ku nool guryo laga sameeyey baco iyo cooshado halka qaarkoodna ay ku nool yihiin guryo dulsaar ah oo ay ku soo dul degeen qaraabadooda oo horay u deganaa kaamkan dadka ku nool xeradan ayaa hela biyo aan badaneen kuwaas oo ay ka soo dhaansadaan ceelbiyooda ku yaal bannaanka kaamka kaasi oo aysan joogto uga helin biyaha abaaraha dartood ayay qoysaskan oo xoolodhaqato ah uga soo hayaameen deegaano ay ka mid yihiin duuban eelaay galmeegaag iyo qoolaali kuwaas oo caabudwaaq u jira masaafo u dhexaysa labaatan ilaa iyo konton kilomitir islamarkaana dhaca waqooyiga gobolkan galgaduud iyo xadka etoobiya maryan abshir maxamed waa shan iyo toddobaatan jir ka mid ah hooyooyinka ku soo barakacay kaamka balligarasle waxay ii sheegtay in qoyskeeda oo ka kooban afar carruur iyo aabahood ay ka soo barakaceen deegaanka duuban oo xiga dhanka etoobiya una jira caabudwaaq masaafo dhan afartan kilomitir hooyadan ayaa timid xeradan muddo bil ka hor iyadoona soo martay safar dhib badan oo qaatay muddo ka badan labaatan cisho kaa oo ugu dambayn ay ku soo gashay xerada balligarasle oo ay hadda ku nooshahay boqol iyo konton neef ari oo ay dhaqan jirtay ayaa ka la'day muddadii abaarta iyadoona kalabar xoolahaas ay ka baaba'een labadii bilood ee lasoo dhaafay hooyadan oo aan kula kulmay hooy macmal ah oo ay ka samaysata gudaha kaamka ayaan weydiiyey marxaladdii ay soo mareen muddadii ay ku soo jireen hayaankooda barakaca iyo halka ay ku dambeeyeen xoolihii ay ku dhaqan jirtay tuulada duuban waxaan uga soo kacay abaar iyo taacibo i haysa iyo biyo la'aan iyo raashin la'aan iyo waxa ilaahay loo leeyahay meeq halkan joogta bil baan joogaa hadda halkaan waaya duuban marka xaggee ku taalla caabudaq markii laga hadlayo duuban waxay ku taallaa waqooyigeed ay ku taallaa intii aad soo socotay caabudaq aad soo gaaraysay bal ka waran qaabkay caabudaq kusoo gashay kaamkan qaabkay ku timid waxaan ku soo galay si ilaahay baan ku soo galay iyo hadda nin inaan dameer iyo riti iyo riti meel jira dameer aan ka baryo oo aan hadda meel soo dego oo biyo baryo oo wax u rafaad baan ku soo gala weliba ciidan ma wedan ilmo yar baan wed duuban marka meeqa xoolaa ku haysatay waxaan ku haysanay tiro iyo jabaan gaysano waxaan la nimid ari afartan oo wax la dhaqjo iyo wax la cuno iyo wax la gato iyo wax leehankooda aan lahayn xashahan keeno afartanka marka intii kalena intii kale halkaasaan uga soo kacay waa baabaa waaba iska baqbaqtiyey wuxuu u laabaday biyo la-aan iyo raashin la-aan iyo cudur dhowr iyo labaatan neefaan waddadaba uga soo kacay isagoo maxay iska taagtaagan oo u taacibo waayey asna baqbaqtiyey xeradaan tagaba waa baqbaqtiyey iga baqtiyey bal ka waran hadda xoolaha halkan aad la timid waxaan la imidna hadda waa baqbaqtiyeen halkaanu karooran yihin marka imaanshiina kadib bal ka waran qaabka halkan idinkugu soo dhaweeyey halkan tol baan soo dhaweeyey iyo musli ayo xaggee had degantiin waxaan degannaha meel halkaan ahoo biyo naloo ku shubay oo balgaras maxaa halkaas ku heshaan waxaan ku helnaa wixii ilaahayna siiyo oo ama muslim aan ka helno ama adeego islaan ahaan ku helno muslimkaa noo taacibeeyey wax islaana siiyey baan haysanaa xoolo badan oo ku la'aday abaaraha ka jira deegaanada qaar ayaa sababay in qoysas badan ay kala hayaamaan waxaana ka mid ah qoyska hooye farxiyo diiriye oo aan kula kulmay gudaha kaamka balligarasle waxaanay ii sheegtay inay iswaayeen iyada iyo ninkeeda kadib markii ay ka baaba'een xoolo badan oo ay lahaayeen farxiyo ayaa ii sheegtay in ninkeeda uu ka tegay kadib markii uu naxdin ka qaaday dabargo'a ku yimid xoolihii ay ku dhaqan jireen tuulada eelaay oo xigta dhanka ethoobiya caabudwaaqna u jirta masaafo dhan konton kilomitir waxaana hadda saygeeda ay ismoog yihiin siday ii sheegtay muddo ka badan bil oo aysan garanayn halka uu jaan iyo cirib dhigay hooye farxiyo waxay gudaha xeradan ku haysataa saddex carruur ah waxaana sheegtay in saddex maalin ka hor ay soo gaartay kaamka baahi badanna ay ku haysato gudaha kaamkan iyadoona ka dalbatay ciddii ka taagroon inay gargaar la soo gaarto ariga iga dhamaaday awrtaa naga dhamaatay waxaan haysanana maaha raashin ma haysano waxa weye hooyna ma haysano waxa weye saanka badgaras guri islaameed oo ah baan hadda hamin saddexaad imaanay dadniweynaha waxaan ka codsanaynaa hooy inaan ka helno ama waxaan cunno ka helno odaygiina xoolihii markii dhaafeen buu naga tegay oo maaragtay naga fakaday maaragtay xoolihii dhamaadkoodii iyo ciyaarkii iyo wixii markuu arko intaas laga qaracmay isaga tegay meel jiro haddana ma naqaano waxa weeyaan dee waxaan hadda waxaa dhiman yihiin barta hadda saddexdaa beri aan joogo xaamaan duurka ku raaraajaan keema u raaraajaan gaa ugu qaadaa maxaan ku dhahay tan kooba beris kobasta kor waxaan u soo baxshaa maanta wuxuu u karshaa habeenkiin u karshaa subaxiin u karshaa xitaa saliid dushaan uga darrahaan lahay halkaa kasoo barakacda xoolo meeqaa ku haysatay xoolo waa haystaa arrin maaragtay tiro iyo wax kaleana haystay isaga naga dhammaaday rtiga oo naga baktiyay odaygu naga tegay maxaan ku dhahay ciyaarkii waa iga rafaadeen ciyaarkan gacanta meesha kasoo qabsaday tuuladaan iskala dhadhacay gaari islaameeda iska soo raaca wiilal islaameed ku soo dariyey gobol islaameeda guri nooga baxday ka sukow dadka abaarta ay soo barakicisay waxaa kaamka balligarasle ku noolaa qoysas ka badan siddeed boqol oo qoys kuwaas oo qaarkood deganaa muddo toddoba sano ah waxaana ka mid ah faadimo jaamac cali oo ii sheegtay in culayska kaamka uu kordhay kadib markii ay ku soo barakaceen barakacayaal dheeraad ah annaga awal balafaayaga u yaabaneen oo waxna soo gargaaray waxna taakuleeyay waxna gacan qabtay ilaahay ma aysan jirin oon awalba annaga meesha ku dulmaneen baa waxaana soo dulyimid dad cadadiisa aan la koobi karin oo xoolihii kasoo dhammaadeen oo abaaraysan xuduudda etoobiya iyo wax deegaanka dhan uu kasoo barakacay aa lagu soo siyaaday dadka qaar baa laba laba neef wato qaar baa toban neef wato oo tobankaan rajo lahayn oo iska baqbatay seen beri baktiga geedaha yaalla oo kaa meel wad baktigaa daadsan waxa joogaan rajo male sababtoo dadku waxay ku noolaan dunyada waxay cunaan iyo waxay cabbaan bay ku noolaadaan soo maaha haddana dadku waxa usii dabatiraya baahida waxba kasii daran qabowga iyo daryeel la-aanta hoy ma haystaan waxay taakula badan ma haystaan oo dad walba isagu yaabanaa saan horeba kuugu sheegay iyaguba yaa allah nafsii ku jiray baa dad culays kale soo dulhabsaday waa cidna uma qabna ceel ceella uma qabna cidna uma maqna baanu arkaa inay tahay ilaahay baanse u cabanay ilaahay abaaraha iyo dhibkaan naga dulqaado isagaa awood iska leh dadkan xaggee la dejiyey oo idin yimid ma idinka idina degeen ma goobo cusub oo dhisteen xaggee hadda kaamka degayen goobo cusub maxaan ku dhisnaa annaga ya allah masiib reerba reer buu la dego reerba reer buu dul dego reerba reer buu dul saaran yahay kolley waan isdugsanno kolley nafta isaga ilaahay baa bixiya aan isdugsanno horjoogaha kaamka balligarasle farxaan maxamuud xaashi oo isna aan kula kulmay gudaha kaamka ayaa ii sheegay in saddexdii sano ee ugu dambeeyey aysan helin wax gargaar ah kaamkan waxaa ku noolaa markii hore sideed boqol oo qoys muddo saddex sanaa waxaba yaraatay gargaaro oo soo gaaray iyo cid dhex timid oo mas-uuliyad ku dheehanta midna ma jirto iyadoo saa ay jirto ayaa waxa weye deegaankii waxaa ka dhacay abaaro baahsan cid soo raadisay meelaha barakacayaashu joogaan iyadoo ayna jirin ee haddana waxaa yimid ugu yaraan afar boqol oo qoys dadkaasu tuulooyinka kabaabiga caabudwaaq ee bariga ayay ka soo barakaceen ilamaa xuduudka etoobiya dadkaasu way hooyla yihiin caafimaad darra waa haysaa waa dad jilicsana waa carruur iyo hooyo waa dad waayeelah dadkaasu waxay u baahan yihiin gacan bila'aadnimo iyo gacno ilaahayba waa u baahan yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan codsanaynaa inay soo gaaraan cid alla ciddii deeqbixiyaal ah oo samafal ah inay nala soo gaaraan wixii ay ugu talagaleen sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo gaarso xoolaha halkan waxa weye annagu dadka noo yimid wax xoolaa lamayn xumaan dadka ugu badan baa wuxuu la yimid waxaa tidhahdaa toban neef oo ariga tobanka neef oo arigaana meesha uga baktiga ka sukow diigta ka muuqata dadkan ku soo barakacay kaamka balligarasle ee magaalada tancaabudwaaq waxaa muddadii aan ku sugnaa kaamka indhahaygu qabanayeen xoolo badan oo goobo kala duwan daadsan kuwaas oo dadka kaamku ay ii sheegeen inay ahaayeen xoolihii yaraa ee barakacayaasha cusub ay kala yimaadeen deegaanadii ay ka soo hayaameen waxaana macluusha jirta darteed ay ugu dambeen ku baktiyeen gudaha kaamkan cumar siciid cabdiraxmaan lakimaan radio daljir caabudwaaq
qaar ka mid a qabaa'il soomaaliyeed ayaa waxa ay weli cabasho ka muujinayaan kuraasta baarlamaan ee ay ku leeyihiin golayaasha baarlamaanka ee soomaaliya warbixintan waxaa istuudiyahay daljir ee magaalada garowe ka soo jeedinaya waryaheena maxmed lakimaan
kulan ballaaran waxaa maanta ku yeeshay magaalada garowe caasimadda puntland beesha ugaar saleebaan gaar ahaan muuse saleebaan kaasi ay uga hadlayeen in la musuq maansuqay kursigii beesha ay ku lahayd xildhibaanka dowladda federaalka soomaaliya waxayna ku eedeeyeen rag ka tirsan beeshaasi in musuq maasuq ay sameeyeen nabadoonno cuqaalo dhallinyaro haween iyo ergey kala duwan ayaa ku sugnaa madasha waxayna daaq u direen beesha caalamka oo ku aadan in arrintan ay soo farageliyaan maxamed hilaal ayaa ku dhawaaqay go-aanka ka soo baxay beesha muuse saleebaan beesha ugaar saleebaan go-aan iyo guddoon sideed iyo labaatankii bishii koowaad two thousand seventeen ku guddiga doorashooyinka ee heer puntland ee federaalka ku guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal ku wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya fadhigiisa muqdisho ku wakiilka midooda yurub ee soomaaliya fadhigiisa muqdisho ku madaxa xafiiska wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee puntland og guddiga doorashooyinka dadban ee heer puntland og xubnaha guddiga doorashooyinka federaalka ee puntland og madaxweynaha dowlad goboleedka puntland safar shaqo og guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya og guddoomiyaha golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha soomaaliya ujeeddo beesha ugaar salebaan oo qaadacday doorashada kursiga beesha oo horey loo soo celiyey waxaan ku bilaabaynaa magaca alle sida aada la wada socotaan waxaa la go-aamiyey in dib loogu soo doorto kursigii beesha oo horey loogu doortay garoowe sifo aan sharciga waafaqsanayn oo xaaraana beeshu markii ay soo la soo ceshay kursiga waxay abaabushay shiraar wadatashi oo ka dhacay magaalooyin ka mida deegaamada ay degaan beeshu sida boosaaso isku shuban dawacaaley duud hooyo roko kadib loo soo wareejiyey caasimadda dowladda puntland ee garoowe shirarkaas oo ku soo gunaanadmay go-aanka iyo guddoonka beesha ujeeddada kor ku xusan loona maray sababaha hoos ku xusan beeshu markay aragtay in shaqada guddiga doorashooyinka heer puntland ay ku wadaan dib u qabashada kursiga beesha uu yahay nidaam xaaraan ku socda oo ka liita horay sababtii loogu soo celiyey kii sababtii horey loogu soo celiyey mid ka liita beeshu markay aragtay in guddiga doorashada dadban ee puntland iska indhatirayo doorka nabadoonnada iyo beeldaajaha iyo xulista ergooyinka iyo saxiixa beeldaajaha soo jireenka ah beeshu markay aragtay in doorkii beeldaajaha si aan sharci ahayn loo isticmaalay oday boqol iyo labiiyo toban sano jir ah oo leh cududaar gabow iyo hilmaam beeshu markay aragtay in wakiilka ka socd wakiilada ka socda guddiga federaalka heer federaal oo doorashada markay aragtay aysan wax door ah ku lahayn shaqada socota iyo sixitaanka hawshan yihiinna dad martiya soomaalida waxay tilaadaan marti wixii la siiyana waa cuntaa wixii la farana waa qaadaa beeshu markay aragtay in wakiilka beesha caalamka ee ka oo ee jooga garoowe kana socda xafiiska wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay uusan ahayn xog ogaal aanna la siin xogtii dhabta ahayd isla markaana la kala ilaaliyey isaga iyo beesha ugaar saleebaan beeshu markay aragtay in hawsha doorashada uu afduub u yahay koox yar oo ka tirsan beesha isticmaalayana lacag fara badan oo aan ahayn aan lahayn sharci illegal huge money iyo adeegsi awoodda dowladeed ee xubnaha beesha u matala dowladda puntland kuna milmay kuna daaban guddoomiyaha guddiga doorashada dadban mudane khaliifa ow cali beeshu markay daristay dhammaan qodobada sare ku xusan waxay gaartay go-aanka iyo guddoonka beesha oo hoos ku qoran lamber kow beesha ugaar saleebaan waxay ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka uga digaysaa in la aqbalo natiijada ka soo baxda doorashada xaaraanta ah ah ee sida qaldan oo musuq maasuqa iyo boobka cad lagu fulinayo oo ay wadaan guddiga doorashooyinka dadban ee puntland beeshu waxay go'aamisay in musharaxiinta beesha ee u hoggaansan qaddarinaysana go-aanka iyo guddoonka beesha inaysan tartami karin waa saddexda xildhibaan oo horteenna fadhiya musharaxiinta beeshu waxay go'aamisay in ergada xaaraanta ah ee u xaraysan aysan ku codayn karin magaca beesha beeshu waxay go'aamisay in xildhibaan kasta oo ku soo baxa sifo aan sharciga waafaqsanayn in aysan aqbalayn beeshu booskooduna u bannaanyahay
qaar ka mid a musharaxiintii u tartamaya kursiga beeshaasi oo ka mid ah xildhibaan kulalihi ayaa madasha hadalla ka soo jeediyey ku aadan in musuq maasuq lagu hareeyey beesha kursiga beesha islamarkaasina aysan u dulqaadan doonin waa ku mahadsantihiin lixdaas iyo tobankaas sano qarax dilliin dhib xamaraan u joogay baydabaan u joogay jowharaan u joogay maantana waxaan ku faraxsanahay garoowey inaan u joogo amarka aad soo saarteen ninka uu hoggaansan kow waa ma xildhibaan suge uu ahaa laakiin hadda xildhibaan suga miihi waa soo wareegay tartankii aan geli lahaa meeshaasaan kala laabtay arrinta ugu weyn oo meesha taalana waxa waaye sida idinkan ilii musuq maasuqay ayaa puntland oo dhan musuq maasuq uga socda mudaahiraadyaalaa dhaca dhibaatooyin badanaa dhaca waxaan ku jirnaa soomaali spring kacdoonkii soomaaliya cadaaduu ka bilowday maanta waxay joogtaa garoowe sidaa ula socotiin koonfur galbeed waa sii socdaa soomaaliya waxaa la musuq maasuqay oo rishwal faraha laga saaray afar iyo toban kun oo qof oo erge la dhahay doorashada see ku dhacday waa la socotiin xooggii la isxoogaayo waa la socotiin maya maya maya maantana waxaan leeyahay maya maya maya lix iyo tobankaa sano hal doolar oo laaluusha liiguma sheegto ugu dambayntiina qaar ka mid a ergeda iyo sidoo kale cuqaasha ayaan weydiinay sababaha keena xilligan in kulan ku yeeshaan magaalada garawe kana hadlaan arrintaasi maadaama doorashadii madaxweynaha ay soo dhowdahay waxaan hadalladoodii ka mid ah magacaygu walaale fartuun axmed maxamed weli fasaxad baa layidhahaa beesha muuse salimaan baan kasoo jeedaa beesha muuse salimaan maanta baaq bay u diraysaa dadweynaha meel walba beesha caalamka madaxda puntland kulli waxay u diraysaa baaq guddiga doorashooyinka waxayna baaqaasi uu yahay inay beesha muuse salimaan ay xesho xubintii ay xaqa u lahayd oon cidina ku maamulin iyagoo wata nabadoonadooda iyo isimadoodii iyo beeldaajo soo jiraan oo ay leedahay oo u saxiixay wax walba insha allahna waxaan rajaynayaa baaqwadaas inuu noqdo mid u hirgala insha allah walaal asalaamu calaykum waxaa la yidhaha leyla xuseen xasan waxaan ka socdaa beesha ismaaciil salimaan muuse ismaaciil waxaan ka imaa gagaarka isku shuban iyo raggo waxaan u imi ergooyinka waxaan rabaa musuqa iyo musuqmaasuqa dowladda iyo inta ergooyinka ku jirta in kulli musuqa laga daayo in doorashada u dhacda si xalaala inaan helno kaambeynka aan wadano waxaa dhahaa bashiir cismaan jibriil waxaan ka mid ahay odayaasha beesha muuse saleebaan kursigan waxaa ku jira musuqmaasuq aad u weyn oo aan xalaal marna xalaal maaha waxaan leeyahay anigu dadka hawsha kula jira oo musuq maasuq jira oo weliba beesha ka tirsan oo puntland madaxda u ah inay arrintaa ka fogaadaan oo ka tagaan haddayan ka tegin nama matalaan dad nooma aha ehel nooma aha islaan ma aha xalaal ka shaqayn maayaan waxa waaye musuq maasuq bay ka shaqaynayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu intaasaan oran lahaa anigu ayo magacaaga aa magacay waxaa la yidhahdaa caaqil axmed ismaaciil baa la yidhahdaa intii ay ka hadashay nabadoonnadu ka hadleen baldaajow ka hadlay bulshadu ka hadashay baan qabnaa waxaa ii raaca madaxweynuhu waa salaame waa sharafan yahay laakiin waa la marin habaabiyey rag annaga ah baa marin habaabiyey maxaa yeelay isagu beelahayaga iyo arrimahayaga iyo shucuurtaiyada war uma hayo laakiin waxaanu isaga ku dhililayno waa wax isaga loo geliyey waa madaxweynehayaga puntland wuuna sharfan yahay laakiin wax lagu marin habaabiye baan ku dhiliilaynaa waxaa dhacday tuuga annaga ah baa dhacday tuugaduna hadda inala ka qabtahda in loo geliyo jeebka lagu rido ma ahayn waanu soo gaarnay tuugayadii waa tuugadii waa ka soo ridanay xuquuqdayadii iyo xaqayagii kursigayadii gacantaanu maanta ku haysanaa tuugana tuug la qabtay tala male waanu iska qabannay waxaan doonaynaa marka inaan tuuga garab la siin baan ka codsanayna oo ninka musuq maasuq ah inaan garab la siin baan ka codsanaynaa oo maamilka la marin habaabinayo oo annaga iseekaaya gudbinaya inaan la garab siin waxa weeye waxa ilaahay uu nooleeyey waxa uu ku nool yahay waa madax waa madax waxa uu ilaahay nooleeyaba madax buu ku nool yahay annaga madaxa markii naga gooyeen maxaa yeelay beerdaajahayagii toddobada isinaha nimanka yidhi odayga harabka oo sirqada isagaa idiin saxiixayo masiirka isagaa idiin haya waa niman anaga madaxa naga gooy mana ogolin wasalaamu calaykum waraxmatullah maxamed lakimaan radio daljir garawe waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka caawiga daljir oo magaalada muqdisho idinka imaanaya ayaa dowladihii la socotaan xaaladda abaareed ee degmada buraan iyo tuulooyin hoos yimaada ayaa xilligan waxaa la sheegayaa in ay tahay mid marba marka ka dambaysa kasii daraysa ciidna uma maqna ceelna uma qodna ayaa halkaasi laga soo sheegaya haddaba deegaankaasi waxaa socdaal ku maray xildhibaan cabdisalaam jaamac saalax saalax oo ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada buraan wariyaheenna xasan haykal ayuu uga warramay waxyaabaha qaraacanka ee uu ku soo arkay deegaanadii uu tegey
walaale deegaanada aan aragnay ama aan tagnay waxaan kusoo aragnay dadka xoolodhaqatada oo guud ahaanna waan maray waxyaalahaan kusoo aragnay waxa weeye dadkaas oo ay saamaysay abaartu xaaladooduna ama ha noqoto xad biyo la-aaneed xad caafimaad darro intaba way u tabaalaysan yihiin ma garan may haystaanin hoy may haystaanin agab caafimaad may haystaan teendhooyin may haystaanin caafimaadkoodii ama musliyaal ma ay haystaanin wax derega ma garan ma ay haystaanin waxbarasho ciyaalka sidiibay u hoganayaan oo u dibjeegaaneen ma garan waa gartay marka dadkaasi halkee ku kala sugan yihiin dadkaas walaa waxay ku sugan yihiin degmada buraan oo gobolka highland degmadaysa dhaar ka tirsan baladusle kaladhac shirkadaha qol gacal buule jeed cilmi intaasay ku kala sugan yihiin tiradoodu waa saddex oo boqol iyo toddobaatan iyo shan ma garan tiradooda waa imisa saddex kun iyo boqol iyo toddobaatan iyo shan
waa gartay oo reer guulaha xoolo dhaqato ah waa reer guuraha xoolo dhaqato ah oo deegaanka highland degmadiisa dhacar iyo ereyadeeda degenaa
marka dadka xagee kusoo xaroodeen
walaal gobolkan caasimada degmadiisa waxaa jooga sagaal boqol iyo lixdan iyo shan qoys degmada buraan waxaa jooga saddex boqol bale busle waxaa jooga saddex boqol booda cad waxaa jooga laba boqol berkadaha qol waxaa jooga toddoba boqol iyo toddoba boqol gacal bulle waxaa jooga konton geed cilmina waxaa jooga lixdan
waaya marka dadka xaaladooda waa sidee markaad soo aragtay dadka xaaladooda walaal aada bay u dhildaran yihiin biyo ma haystaan daad ma haystaan hoy ma haystaan haddii hadda roob yimaado teendhooyin ma haystaan marag ma haystaan xaaladoodu aada bay u adag tahay weji baa hadda saayada la yidhahdo seekh jibbaran oo kale hadda maalin dhaweyd boqol ciyaal oo ay keentay oo waxbarashada ay u socoto laba macalin loo qabtay oo caasimada dhexdeeda ah gobolka highland lagu xereeyey oo haddeer fadhiya laakiin waxyaalo noocaas oo kale ah oo aan ku filayn baa soo gaaray marka run ahaan guud ahaan markaanu ka hadallo waxaan leenahay horta ilaahay subxaana watacaala baa ka saari kara abaarta hore waxaan u baryeynaa in subxaana watacaala uu ka saaro abaarta maadaaba ay gobolada puntland iyo soomaaliyaba ay ku jidho abaar baahsan waayahay kasoko ka xildhibaan ahaan booqashada deegaanada aad ku tagtay maahe wax gurmad ah oo aada gaarsiiseen ma jira idinka ka xildhibaan ahaan ama hay-ado tegay ama maamul ha noqdo wax gurmad oo dadkaasi la gaarsiiyey
walaala dee wadanka waa iska dareemi kadhaa wixii anaga kalaanka iyaga ama biyo ha noqoto ama wax munasiga dadka shacabka ah oo ganacsatada ah laga ururiyo waxyaala yaryara gaar in aan gaarsiinay laakiin ma aha wax ku filan ama wax ka taraya
waa garta
hadda biyo iyo biyay mar hadda biyo soo gaaray way jiraan oo hadda dawladda kasoo gaaray inkasta wax yara yaraayeen aanay dad aada marka xaqiiqi kalaanka iyaga ama tabarka iyada waa garab taaganahay magaalada hareeraheeda waa dejinay waa la dhex maraa waa laga warhayaa siday u xanuunsan yihiin ama xaaladoodu tahay laakiin tabar ahaan anagu wax badan dee waa iska garanaysaa xaaladda waddanka iska jida ma garata dhaqaale xumaa iska jida
waaya tirada xoolaha marka abaarta ku baktiday masoo masoo tiri koobteen intay gaarayaan walaal lama soo koobi karo dadka xoolahoodii reerkii haystay saddex boqol oo neef waxa u haray konton kontonkaana waxaa la maqan odagii ama caruur kamida oo intii farnaydaba waxaa loo dhigay bari qaybkoodna wayba ka faraxashadeen maba hayaan xoolihii marka xaaladooda sidaa u eg
waaya dhanka caafimaadka ka hore dadka xaaladooda caafimaad walaal caafimaadkoodu waa waxaa ku dhacay qandho waxaa heshay nafaqa daro waxaa heshay dereg xumo waxaa heshay hooy xumo xaaladooda ma fiicna
marka wax daryeel caafimaada ma heleen may walaal wax daryeel caafimaad oo weli soo gaaray ma jiraan
xaggee ugu dhow marka dadka ay biyo ka cabaan oo meelahaasi usoo hayaamay abaarta ka yimid waxyaabaha ugu daran kale aan ognahay waa biyaha
walaal waxyaalaha ugu daran waa biyaha marka dadka communityga iyo baa gacanta iskaga haya oo hadda wixii gaa- la gaarisiin karo biyo iyo dad ganacsataa oo ruuxoorudewaqto uriyaba hadda wax gaarsiiya waxaasina ma aha de wax gaari kara ama ku filan ma garat marka biyo iyo daadba weylaaya
waaya ugu dambeyntii marka maxaa soo jeedinaysaa
walaal waxaan soo jeedinayaa marka hore horta waxaan u barayaa subxaana watacaala dadka inuu abaarta ka saaro ama kulligaanba inuu ka saaro ma garatay guud ahaana waxaan umanayaa gobolada puntland oo dhan ama soomaaliya oo dhan inay abaartani ka jirto marka hore waxaan salaa- uma- ilaahay baan u baryaynaa subxaana watacaala inuu ka saaro abaar oo uu raxmad u shubo marka xigana waxaan u barya waan barya u dayanaa jaariyadda reer highland degmadeeda degmadeeda dhaxal inay usoo usoo gurmadaan hay-adaha caalamiga kuwa ngo-da iyo kuwa yuhanka aba dadkaas dawladda wixii tabar waxa weeye kordhin kara ama ganacsi ha ahaato ama bulsho ha ahaato inay dadka walaalahooda waxa weye ilaahay wuxuu yihi isu naxariista aan idin naxariisanaye wixii tabarkooda nin walba kalaha siiyesta inuu darada caafimaadka in intaba dadka walaalahooda oo gobolada puntland oo dhan jooga ama meel kasta jooga in loo gudbiyo wixii la fari karo oo tabar iyo talo iyo kamiidada ah lagu kordhiyo gaariyadaha dibadda oo reer puntland inay dadka walaalahooda oo abaar ku haysto ama xanuunsay waxa weeye siday tahay ugu gurmadaaneen xildhibaan saalax oo ka mid ah golaha deegaanka buraan oo xasan haykel uu warramayay ayuu kaasi ahaa qaybihii dambe ee barnaamijkeenna caawa iyo daljar ayaa la soo gaaray qaar ka mid ah dadka xoolodhaqatada ah ee ka soo hayaamay somalilan iyo etoobiya ayaa ka warbixiyey xaaladaha xilligan ay ku sugan yihiin dadka ayaa sheegaya in deegaanada soomaaliya oo dhan ay ka yimaadeen dadka inta badan xoolodhaqatada ah kuwaasi oo soo aaday daaq yar oo laga soo sheegay bari iyo karkaar in xilligan ay ka rooyiin gobollada kale waana takaliftay in gobollo badan oo ka mid a soomaaliya ay reemiyigu ka soo hayaamaan oo deegaanadaasi ay gaaraan ugu horreyntii cawil barre ismaaciil oo ka mid a dadka ka soo hayaamay deegaanka ceelaf weyn ee somalilan ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay la kulmeen iyo sidoo kale xaalkoodu sida uu yahay xuseen cabdijimcaale xuseen madar ayay warrameen
qaar ka mid ah dadka ka soo hayaamay gobollada fogfog ee soomaaliya sida kilinka shanaad iyo somalilan ayaa waxa ay tageen deegaanka dhuudo iyo deegaano kale oo ka tirsan gobollada bari iyo karkaar cawil waxa uu ka mid yahay dadka ka soo hayaamay degmada ceel afweyn ee maamulka somalilan waxaana uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay soo dhoweynta loogu sameeyey qaybo ka mid ah deegaanada gobolka bari oo ay daaqa u soo raadsadeen dhanka kale waxa uu sheegay in dadkii uu ka soo tegey aysan haysan haba yaraatee wax ay ciidsadaan aniga magacayga waxaa la yidhahdaa cawil khayre ismaaciil kuna magacay dheer ugaadh oqaasha degmada ceelif weyn baan ka mid ahay waxaanuna ka soo hayaanay ceelif weyn muddo fara badana gaadhigu nala soo socday siddeed iyo afartan saacadood buu gaadhigu nala soo socday wakhti haddeerto aan laga joogo muddo labaatan casho ah baanu baa- baanu ka soo kacnay cidda ka soo guurtayna marka la eego degmada keliya aanu ka nimi shan qaybood marka laga dhigo waxaan malaynaya in laba qaybood ka soo geeyatay hadeertana uu mid fara badani ka soo socdo annagu meeshaanu ka nimi caynkaasay ahayd abaar laxaad oo la yaablina waa ka dhacday xoolo wixii joogaa wax raashin oo ay cunaan mooye wax kale ku foorarsaamay hadday gel tahay iyo daari tahay baa wax baxay iyo wixii noolina waxaasay cunaan wixii kalena way baxeen xoolaha goorta la qiyaaso tobankii meelood waxa baxay sideed meelood laba meelood baanu anagu nolol kaga nimi laakiin waxaan filaya maanta inay ama meeli nooshahay ama aanay noolaynba dadka dambeeya Een, anagu meeshu sidaasay ahayd ceel afweyn waxay ka mid tahay deegaanada somalilan bal sharax- sharaxaad ka bixi ceel afweyn gobolkee ka mid tahay een, dhankee soomaaliya kaga taallaa waa gobolladee ceelfoy marka horta waa waa somalilan marka xiga waa gobol sanaag waa degmadu waa degmada koobaad ee ceelf weyn Een, waxayna u dhowdahay oo isagtaa garadag oo degmo labaad oo ay isku naban yihiin waxaana weeyaan degmadaas ceeri gaaba u xigta goorta xagga galbeedka looga dhaqaaqo ceelf weyn hagaag waxaad sheegtay dadka deegaanada degani inay usoo la soo hayaameen dhibaatooyin dhinaca abaaraha ah ee jira Ee, waxaadna sheegtay shan markii loo dhigo dadka deegaanada somalilan ee ceel afweyn iyo deegaanada ku heeraaraysan in laba qaybooda ka mid ah ay soo baxeen oo halkan ay soo gaareen deegaanada bari hadda waxaan ku sugannahay dhuudo Een, marka bal waxaad inooga warantaa waxaadna sheegtay inay soo socdaan kuwii kale xoolihii aad dhaqanayseen markii loo fiiriyo dhinaca abaaraha inta badan ma idii badbaadeen mise inta badan way idinka baxeen boqolkiiba labaatan ayaa nool boqolkiiba siddeetanna waa baxday ama gel ha noqoto ama har ha noqotee xoolo la yaab leh dhulka jooga marka horta gobolka sanaag la yidhahdo xoolo la waa dhulka gobolka ugu xoolaa badan buu ahaa ee siiba ugu gelaya idaha badan anigu saan qiyaasaya boqolkiiba labaatan baa joogay baa baa baa abaarta shoobka soo gaadhay Een, waxaan filayaa kolley inay inta u dambaysaa ilaa iyo neefka u dambeeya ilaa intuu dhammaanayo gaadiidku dee marra ma kala goyn ilaa iyo wakhtigaa inuu soo soconayaa ilaa iyo wax la soo qaado la waayo waayo wax lagu nagaadaa baa la waayey halka aanu hadeer annagu ka soo gallay naqana waxaanu ka soo gallay dhudhub dhuudahan agtoodana waa naallaa dad wanaagsanna waa ugu nimi oo aada noo soo dhoweeyey Ee, dad iyo diyabana soo dhow hagaag halkan xoolaha aad la timid maxay ahaayeen geel iyo ariba
adiga anigu markii hore aan waday wuxuu aadhay siddeed boqol meelahaasa adigu aadhay boqol iyo konton ilaa boqol iyo toddobaatan neef ayaa soo gaadhay dhuudo inta kale way baxeen wixii kale way baxeen boqol iyo adigu boqol iyo toddobaatankii labaatan baabuurka iyo adigu intii doogga ay ku kacayeen baa labaatan iska baxday boqol iyo konton baa nool waa hagaag deegaanada aad timid sida aan la soconno meelo badan ayaa looga soo hayaamay gobollada nugaal mudug een, een, laascano oo sool ah sanaag een, somalilan ilaa galmudug ma isleedahay daaqa hadda halkan loogu yimid intaas wuu kaafin karaa
intiiba intuu kaafeedaa la waayey dadkii soomaaliyeed ee soo guuray gebigoodaba dhulkii baa laqay oo ka bastay dadkii soo guurayba ilaa iyo galmudug ilaa somalilan ilaa soomaali weyn ilaa puntland dadkii soo guuray lababa hayo meelay galeen dhulkii baa laqay oo ka farabatay waxaana isleeyahay de anigu sida aan ka qiyaasaya halkaan ka marka laga eedo bisha dambe haddii la yimaado waa u sabin barwaaqo dadkii aanu ka nimi inay sabin barwaaqo yimaadeen aad bay abaaru ahayd aad ka timid
saddex sa- laba sannadood wax si fuucilka kama soo dhicin sanadna waxaa lagu waday raashin xoolaa hadeertona raashinkii bay iska taageen oo raashinkii wixii cab markii raashinka dhargu wada baktiyeyba dee abaar la yaab laa ka dhacday aniga anigu waxaan jiraa lixdan iyo labo ma arag in aabbahayn aabbahayna igama sheekayno boqol iyo sideed iyo labaatan baa aabbahay ku baxay igama sheekayn mid noocaas oo kalea annama soo arag dhanka nabadgelyada deegaanadan hadda aad timid waa sidee xaaladda nabadgelyada iyo nolosha dadka no- nabadgelyadooda aada iyo aad bay wacan tahay waa nala soo dhoweeyey wax dhib aanu aragnin ma jiro nabadgelyo aada ugu qurux badan baan ugu nimi iyo soo dhoweyn aada u wanaagsan dadka abaar baa ku sii dhacday sida iyadoo kaleeto muddo badan soo haysay adduun naguma aanu iman dad jilicsan baanu iman oo aan waxbana dhaamin laakiin nabadgelyaanu ugu nimi iyo qurux iyo soo dhoweyn iyo deji maanu ugu nimi weligaa dhulkaa ma timid adigu lixdan iyo laba sana jidhahay noloshay ma arag aabbahay baan arag aniga iska daayey noloshay ma arag dhuudo waan maqlay dhegtaan ka maqlay beriga cadda muuse ka yimi celaf wey noogu yimi buu noo sheegay inuu dhuudo ka soo kacay laakiin dhuudo labada indhood weligay ma saarin maanta ka hor laba iyo lixdankaa sanaan jiray
dad badan ayaa deegaanada ka yimid ceel afweyn iyo deegaanada hoos yimaada aad meeqa qoys baa kula socota marka qoyskaaga laga reebo
de boqolaal qoys baanu waa fara badannay aanu goortan dhiyaaso degmada ceelif weyn marka shan meelood laga dhigo laba meelood waa waa waa soo gashay meelina adigu meelaha dambe ay soo rafanaysaa in meeli ku hadhay gacmahoodii inay wax ku jiraan inay ka dhammaadeen haddeer ma hubo inta hadhay laakiin waxaan qiyaasaya hadday wax ku jiraan inaan waxba ku jirin hagaag dad deegaano kala duwan ka yimid halkaa isugu timaada neeqo gobol baad meeshaan ku aragta oo aadan hodu- hore u arkin dadka ku nool
waxaan ar- waxaan horu xamar wixii ka sokeeya meesha waa isugu nin xamar wixii ka sokeeya gaalkacyo waanu aragnay waanu aragnay haddii ala beled weyn ceerigaabo waa aragna burco waa aragna hargeysa waanu aragna haddii ala yidhi kiil kiilka shanaad waanu aragna waanu isla dad kilinka shanaad ka yimid oo soo hayaamay miyaad goob ku wada waa ku dhantay soomaaliyaba wax ka maqan oo soomaaliya oo la sheegi karaa ma jiraan de waa sida marka dadkaasi wax isfaham ah iyo iskaashi ah ma dhex maray kii galmudug ka yimid kii somalilan ka yimid kii kilinka shanaad ka yimid kii gobollada puntland ka soo baxay hadda ma iskaashadaan waa iskaashadeen nabadgelyada way iska kaashadeen daaqa way iska kaashadeen soo dhoweynta way iska kaashadeen wada noolaashahana way iska kaashadeen awood iskuma dhaamaan waxay isku tiraan intabaa arbaa keentay su-aal baan ku weydiinaya aan dadka qaar weydiiyey dadka siyaasadda iyo colaad baa kala qoqobtay oo xayndaab u kala yeeshay sida galmudug somalilan kilinka shanaad iyo hadda sidee la yahay xaaladoodu waa sidee hadda xaaladii abaartaanu ku jiraa xaaladii siyaasadda waana ka dhammaata xaaladii abaartaanu ku jiraa ilaa iyo inta abaartu haysana xaalasa- xaa- xaaladda siyaasadda waanu soo la- waa la laabay waa la laabay oo hadda walaalo ayaa war waa walaalaanu nahay xaaladda siyaasadeed waxaa la gaadhayaa dee marka tanina laga qaado laakiin hadda irta xaaladii abaartaanu ku jiraa war dee n- waxyaalo badan baanu soo kala marray oo dhaqamo badan baanu kala wadanaayo waxyaalo badan baa madaxayaga ka guuxayo waa halka aan uga gudbay waxaa jira guddi dhinaca abaaraha ah ee puntland iyo culummada soomaaliyeed ah oo jira taakulayn biyo iyo dadka soo hayaamay iyo baad waxay gaadhsiin karaa gaadhsiiye arrintaa midi soo gaartay ismaanu aragni markaa annagu haye waa sida ismaanu arag haye midii waday midda wada toona ismaanu arag guddi abaareedba ismaanu arag cid kormaad idinkugu timi wafdigan ka soka ma jirtaa ma maanu aragaan haye maanu arag maxaad codsanaysaan hadda oo idinkugu daran ilaahay baanu ka codsanaynaa inuu inuu inuu inuu inuu raxmad khayr lana siiyo hodanka mooye wax wax bixiyaaba ma jiraan taakulo ilaahay baanu ka sugaynaa mid roob mid raxmadeed iyo mid risaaqadeedba ciddii kale wuxuu noogu soo dhiibaa hadda markii noo timaado uga madnaqi doona dhanka kale saleebaan barre xirsi waxa uu ka soo hayaamay deegaanka booq ee xuduudka etoobiya waxaana uu sheegay in inta badan xoolihii uu dhaqanayay ay ka la'deen ha yeeshee hadda xoolihii ay daaq u heleen balse ay jiraan in uu arkay dhaqamo kala duwan oo isku yimid waxaana uu ugu baaqay siyaasiyiinta soomaaliya in soomaalidan isku timid aysan dib u kala qoqobin magacaygu saleebaan barre xirsi nabdoonaan ilaahay xamdigii waxaan ka soo hayaamay ceelka leeda booq meel leerada galxamo oo ka sokaysa baan deegaan u ah ilaahay xamdiga halkaan callana keenay barwaaqiyo nabca ilaahay nagu siiyey roob baanu hellay naqa baanu hellay dad soomaaliyeed oo wanaagsan baanu hellay Ee, dadku somalilan galmudug kifilka shanaad puntland intuba way isugu timi wax is-ceebsanahaya iyo wax dhibaataysan iyo wax reer wax ka sheeganahaya midna ma jiraan halkaa abaaraha ka jira hadda ka soo qaabta shalay iyo maanta iyo xoolihii laga soo daldalayay halkaa lasoo dhigay markii baabuurka laga dejiyo ilaa ilaa siddeetan ilaa toddobaatan ilaa lixdan baa baktida abaara war ma leh abaartu abaartu war ma leh tan waxaa loo bixiyay aan filayaa lama arag iyo lama maqal lama arag lama maqal waa yahay alxamdulilah ilaahay waxaan ku mahadinaynaa ilaahay naga nooga nabadgeliyey dadka ilaahay dadka nooga nabadgeliyey baanu xamd ilaah uga naqaynaa waayahay weligaa dhulkaa ma timid dhulkan waa nim- anigu waa nimid waa nimid waa nimid hadda ka hor waa imid aniga oo sadcaal ahaa nimid laakiin si ahaan kale iyo deegaan ahaan midna uma noqon laakiin dadka wa- dadka joogay annagu dad kala fog ma nihin dad kala fog ma nihin dadka soomaaliyeed ma kala foga ma kala foga waxaanu leenahay hal ilaah baan ka baryaynaa ilaahay abaarta inuu naga dulqaado oo raxmaan khayr qaba noogu bedelo ilaah waa ka baryaynaa waxaanu codsanaynaa oo kale nimanka dadka qoqobka dhex dhigay qoqobka awrta baarqabadaho dadka kala horaysanaya waxaanu tusaalaynaynaa inay yimaadaan oo dadka kala soocaan dadkii maanta waa isku jiraaye ilaah baa isku daray ha yimaadeen oo ha kala sooceen dadka waxaanu leenahay ha la isgaarsiiyo dadka soomaaliyeed ama jaaliyada ha ahaado ama gudaha soomaaliya ha joogo ama meel fog ha joogo ama meel dhow ha jooge hawsha maanta ilaahay halkaa ka gartay waxa ay tahay sida ay tahay waa in loo gartaa
waa gartay dhulkan ayaa timid oo aad u soo hayaantay xoolaha halkan ayaad keentay een sidee lidii soo dhoweeyey adiga iyo dadka kale ee deegaanada kala duwan ka yimid weliba meel fog baad ka timid booq iyo galxamur baad ka timid dadkan iyo dadka yimid iyo kan wax u kala soocan ma jiraan walaal wey biyaha la wada cabayaa raashinka la cabanayaa koob shaaha la kala shubanayaa waa la kaftamayaa dhibi ma jirto dadkuma kala sokeeyo waayo haye dadkan siyaasado ayay u kala xidhnaan jireen siyaasad waa midana rogtay war awrta qooqan ha nalaga qabtaanu len awrta qooqan oo geela kala horaysanaysa dadka qooqabka dhex qaada dhahay dadweynaha ummadda soomaaliyeed jaaliyadaha kuwa jira adduunka oo dhan waxaanu ka codsanaynaa nimankaa wax kala qoqobay hanalagasoomaali mid wey mid weeye soomaali mid wey dhib nimankaas aan hayni ma jiraan
waayahay hadda waxaad sheegtay in dadkan ay maaragtay qaybab kala duwan ka yimaadeen haddana ay walaalo yihiin hal goob isugu yimaadeen ma ka guursanaysaayo gabadhaada ma siinaysaa waaba kala qabnaaye waaba kala qabnaaye see wey kuwii labaatanka kuwii labaatanka iska dilay labaatanka bali dogoblaa la yidhaahdaa kuwii labaatanka werwer dushiisaas wey baalkii muxuu ahaa awrbogays kuwii labaatanka iska dilay waa isku baabuur baa urarnayd waana wada degan yihin labaatan baa isaga dhimatay bishii saddexaad waa wada degan yihiin dadka ha laga qaado qodobka awrta qooqan war ha laga qabta awrta qooqan awrta qooqan maxaa ula jeedaa dadka siyaasiyiinta ula jeedaa siyaasiyiinta weye madaxweyne ka qarin mayna madaxweynayaasha weye ka ha yimaadeen hadda cabdikariim iyo siilaanyey ha yimaadeen dadka ha sooceen ha socdeen dadka mee dadka soomaali weye dadka soomaali waa ka xuna waa ka xunay annaga waxaan noo xun kuwa yaga xagga ka yimid oo sheegan way isku hilowdeen hadda markaa isku timaadeen inama wasu ooyeynaa dadku soomaali weye soomaali weye dadku waa ka xunay annagu waa ka xunay sida hayaankan iyo abaarahan jira dadkiiba isu keeneen waa loola jeediyey wax ilaahay wax ilaahay raalli ka yahay wey wax ilaahay raalli ka yahay wey eega waxaanu jaalleedaha iyo adduun weynaha iyo hay-adaha annagu deeqbay bixiyaan odhan mayna ilaah baa deeq bixiye waxaanu ka codsanaynaa dadka meelaha badan isaga yimid si loo taakulayn lahaa in lala soo gaaraaba biyo iyo baad iyo dawba in lala soo gaaro naqa halka run jirta arrinta arrinta weyn baa waxay tahay naqa dhulkan bari ka da'ay oo soomaali oo dhan ay isugu timi wuxuu da'ay baa la yidhi afar saacadood oo keliya bal arrintaa ma usoo joogtay waaba lama arag iyo lama maqal bay ka mid tahay halka aynu joogno gaalkacyo inta inoo jirto meesha roobka dabadiisa lagu sheegay waa ka fog tahalay gaalkacyo hadda inta inoo jirto waa ka sii fog tahalay hal habeen buuna taa cilmi ilaahay wey cilmi ilaahay wey meeqa sanaa jirta adigu aniga lixdan toddobaatan baan u dhexeeya toddobaatan abaartan oo kale weligaa ma aragta mase lagaaga sheeg maba maqal baan idhi arag iska daa mana maqal hadda waana xaqiiqo waa la isweydiiyey lama arag iyo lama maqal baa loo bixiyey magaca cusub baa loo bixiyey marna waa walaaleeyo marna waa walaaleeyo ugu dambayn maxaad soo jeedin lahayd oo dadka soo hayaamayna u soo jeedin lahayd dadka loo soo hayaamay u soo jeedin lahayd dadka gargaarka iyo dadka gaarsiinna u soo jeedin lahayd waa laga wada hadlayba taa waa la iska waraysta dadku waa walaal dadku waa walaal labadii wax ka dhexeeyaan waa meesheeda laakiin dadku waa walaal
haddii dad wax ka dhexeeyaan ama deegaanadoodu ay colaadu kala dhexaysay halkaanna ay yimaadaan see u walaalaynaysaan waxaan u walaalaynaynaa waaba la shiriyey waa la shiriyey shir baa laga yeeshay waxaa la yidhi meeshii uu ka yimid ninkii wax ku samayn lahaa ha ku sameeyo laakiin halkaani wax ku samayn karaa ma jiro waaba la iska wacyigeliyey taa walaalaalay shir baa laga qaada ma jirto waxaas waxaanu soo jeedin lahayn adduunka jaaliyadaha hay-adaha hal soo gaara dadkaa waxaa ila tahay wax wax ilaahay wey ogaal uma baahnaa la yidhi waad aragtaan dadkii hal soo gaaro وين تركره خلص kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ka soo xayaamay gobollada fogfog ee soomaaliya ee isugu yimid deegaanka xeebaha gobollada kakaar iyo bari ee puntland xuseen madan raadiyo daljir magaalada qardho guud ahaan barnaamijkai fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanayay magaalada muqdisho caawa intaas ayaan ku soo kobayaa waa soo saaridii tibintii maxamed cabdulahi cali kooshin oo dhammaantiin idin leh amaan allah
dib looga